Dhallinyaradu waa laf-dhabarta bulsho kasta oo doonaysa inay horumar ku tallaabsato. Dhalinyarada dalkeena ayaan inta badan haysanin cid ay ka helaan taageero isla markaana cabasho ka muujiya shaqo la'aanta soo food saarta. Magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ka maareeya noloshooda dhismaha guryaha maadaama ay dareemayaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta guud ahaan dalka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeeya dhismaha guryaha ayaa ka warramay shaqadani ay qabtaan iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan. Waxayna sheegeen in shaqadani aysan ahayn mid joogto ah ee ay tahay shaqo marna ay helaan marna ay waayaan.
magacaygu waa cumar cali axmed oo loo yaqaano qalinle marka niyow waxaan ka shaqaynaa dhismaha een nolol maalmeedkan aan ka dhacsanaa aniguna magaalada magaalaan ka dhignaa hadda waxaan joognaa doobley waxaan rajaynayaa inaan magaalo waa aragtay sida ay u dhisan tahay dhismaheeda saa'idka annaga weeye haddana waxaan rajaynayaa inay noqoto laamiye aan u suubino sida dadka rajaynayaan nolol maalmeedkeenna waxaan ka dhacsanaa niyow dhismahaas wax barnaamij kale oo aan ka shaqaysano hadda ma hayno laakiin waxaa baranay waxbarashadeenni dhismahan iyo waxbarashada waa aragtay xagda aqoonta iskuulka waa waxba ma jirto nin gaari wadaaba is arkaysaa gaari gacan ku shaqaynayo shahaado wato marka dantaan u qasabtay inaan galno dhismahan een nolol maalmeedkeena aan ka dhacsano magacayga waa zakariya shariif aadan ayaa leedhahaa magacayga shaqooyinkayga waa iska fara badan yihiin walaal qaaliya maadaama soomaali waa soddon iyo dhor oo dawla la-aan ay marayso duruufo awgeed ay jiraan duruufo badan ay jiraan waxaa hadba jeer isku dayaa sida noloshayda aan u maarayn lahay iyo ilmahayga iyo waalidiinta ay i dhaleen dhalinyaro badan oo dalka ku nool ayaa qabta shaqooyin ad adag kuwaas oo ay nolol maalmeedkooda kasoo dhacsadaan ahna shaqooyin ka hooseeya heerkooda aqooneed waxaana taa sabab u ah shaqo la-aanta baahsan ee dalkeena ka jirta